shirkan jaraa'id ee uu madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas uu maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada boosaaso ayuu ku sheegay in maamulka puntland uu magaalada muqdisho u dirayo gurmad isugu jira diyaarad daawasida iyo dhakhaatiir sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa isla maantay waxa uu magacaabay guddi ka kooban golaha xukuumadda puntland kuwaasoo ka shaqayn doona gurmadka loo fidinayo dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego dadka reer puntland si mug leh ayay uga qayb galayaan taageerada walaalahood ay dhibtu gaartay shirka golaha maanta wasaaradana waxyaabay ka soo baxay ugu muhiimsanaa waxay ahayd in si deg deg ah maalinta berinta insha allahu haddii ilaaha yidhaahdo ay u baxaan macaawanada u horreysay ee ka kooban daawo iyo dhakhaatiir iyo nerses si deg deg uga howlgala dadkaas dhibaatadu ay soo gaartay waxyeelo soo gaartay madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale bulshada ku dhaqan puntland waxa uu ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka lagu taageerayo dadka walaalahooda ee dhibaatadu kasoo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho shacbiga reer puntland meel kasta ay joogaan culumo ganacsato shacabweyne waxaan aada ugula dardaarmayaa in ay si wanaagsan oo ehelnimo ku jirto soomaalinimo ku jirto islaamnimo ku jirto ay uga qayb qaataan taageeridda iyo mucaawanada la rabo in la gaarsiiyo dadka walaalaheen dhibaatadu soo gaartay madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlaya qaraxii magaalada muqdisho ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay midnimada ilaaliyaan indhahana u furaan wuxuu ugu yeeray cadowga soomaaliyeed soomaali haddaan nahay cadowgaas usoo dhaansaday inay soomaali laayaan inay dadka xasuuqaan in aanu meel uga soo wada jeesano ma jirto cid gaara si gaaray u hagardaamaynayaan u dhibaateynayaan ma jirto cid gaara si gaara u naxariisanayaan cadow soomaaliyeed weeye cadowga islaamka weeye inaanu marka si dhab ah oo jiddi arrintaas uga howlgallo meel kastoo soomaaliya aan joognana aanu isaga qabanno weeye magaalooyinka puntland ayaa waxaa horay uga socday ololo xoogan oo shacabku ay ku ururinayaan dhaqaale lagu taageerayo dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxii afar iyo tobanka bishan oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho waxaana gurmadkan intiisa badan hogaaminayay dhalinyarada ku dhaqan magaalooyinka puntland culimada ayaa iyaguna ku baaqay in si dhaqso ah dadkan gurmad loogu fidiyo qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxa uu u muuqdaa mid gilgilay dareenka dadka ku dhaqan puntland waxaana ay dadku sheegayaan in qaraxani uu yahay kii ugu dhimashada iyo dhaawaca badnaa ee ka dhaca soomaaliya faadme yaasin jaamac v o a boosaaso